ka tirsan mujaahidiinta ka tirsan ilahay ku bakdiy ku damiyey horta saayara waa muhiimad aad u weyn ayay ahayd waa tacziyo waa murugo ay usoo hooyatay beesha caalamka kuwa lagu sheego oo beesha kufriga ah murugo usoo hoyatay bay noqotay dowladda shariif ee ridada murugo iyo tacsiyo usoo hooyatay bay noqotay waxaa intaa dheer oo runtii aan xasuustay in laga hadla ah nimankii hadda korna hoosaasiyey oo yidhi shariif dowladdiisa muslim waa yidhi u iftoonayay iftada siyaasiga iftoonayay shalay markuu hadlay ama daraan casarkii uu hadlay calankii tawxiidka ayuu dul istaagay oo wax ka sheegay marka taa ayadaana waxaan runtii leenahay u toobadkeena kuwa culimada ahaa ilaahay u toobadkeena dalla idinku dhacday ninka asagaana waad ku simsimbiroteen ilaahay ooga toobadkeena waxaan aragnaa nimanka ayagaani tiir weyn uu ka duman u aragnaa
dhinaca kale haddaan u leexano wadanka kenya waxa ay shaaca ka qaaday in ay faragelin toosa ku samaynayso arrimaha siyaasadeed ee wadanka soomaaliya sidee ayaad u aragtaan arrintaas
kenya xadfaadashada ka badatay muddo saddex bilood iyo afar bilood ah ee waxay leedahay waa soo socdaa waa soo socdaa socod dheer ayad waxaan leenahay war haddaad rabto yani dagaal oo aad muslimiinta aad doonayso inaad la dagaalanto cid kaa hortaagan male dalkan dagaalka soo gala hore baad ugu jirtay shirla jireed badan waanu ka qabanay hadda kadibna shir jireed kama qabanayno waxa ay watan gula iyo yani kuwa waalan oo meelaha fafadhi ay hadhadlayaan mar dambe insha allahu tacaala waxaanu doonaynaa inaanan ka hadal oo runta un aan markaan aan maaragtay aan u diyaar garowno haddii aad soo gasho kenya ogow annaga sara dhaardheer oo miraayada leh oo kuwa toonka ku yaalla oo kale nooma yaalaan waxaan leenahay nin gurigiis uu dhala yahay dhagax tuur ma bilaabo muqdisho haddaad weerar kusoo qaado ama duubi aad kusoo qaado annaguna weerar waxaan ku qaadaynaa townkan weerar ku qaadaynaa wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay wallaahi aladii laa ilaaha hayru haddii aadna soo weerarto zilzaal badan oo kuwii cumar xash ku dhacay iyo murtadiin badan ku dhacay ayaa nairobi gudaheeda ma aha yani gaarisa iyo dhulka ay muslimiintu ay degan yihiin inaan ku diradna maaha cumqigaaga hoostaadan ka dirirayna marka waxaa weeye gurigaaga ku ekow inaad coltahay waan ku ognahay dhagartoo dhan dalka looga soo mareego maxaa la yidhahdaa kenya nairobi looga soo mareego ognahay dagaalka inaad qayb ka tahay aan ognahay waxaa weeyaan waxaan ku leenahay awr rara la gubtay geel wax u sheegu qabaaye etoobiya walaashaa warayso war ka soo qaado ayada warayso ayadoo adoo war la-aana dalka ha soo gelin etoobiya gaalo waxay u sheegtay qabtaaye waxaa weeyaan yani etoobiya la soo warayso adoo wartinhaya mujaahidiinta soo weerar diyaar baan una anaga ciidan ahaan baan u diyaarsanay waxaa weeyaan dhaqaal ahaan baan u diyaar garownay etoobiya kenya hadday soo duusho oo kenya dalkayda ku soo duusho waanu iska difaacaynaa jihaad ayaanu ku qaadaynaa ayadana way og tahay rag mujaahidiina oo kenyaana oo mujaahidiina oo ilaahay diinkii u taagan ayaa dalka ku sugan oo mujaahidiinta ku jira ayagaan idinku soo fasaxayna soomaali kaladaana gaarin waxaa la socotaa in guluf colaadeed oo ka dhalan gobolada jubbooyinka uu ka soconayo magaalada doolo way xadka ku taallaa gaar ahaan magaalada kismaayo ka maamul ahaan marka arrintaas sidee u aragtaan maadaama saraakiisha halkaas ku sugan ay idaacadaha ka sheegeen inay weerar kusoo qaadeen kismaayo horta waxaa weeyaan laba toddobaad ka hor anu waxaan joogay belaxaaw gobolka gedo ayaan joogay war baan ka haynaa qolada meeshay joogta taxsabuhum jamiican saddex qole ayaa fadhida oo taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa bare hiiraale oo kismaayo kaga dhigan oo aan gedo aan keenin kuwa raxawdan oo digili melfla sheeganaya oo dulli ah oo ayagana kismaayo meelay ku talaan qorin oo maydabo kaga dhigan kuwa suufiye oo qabriga sidwarsamo kaga dheganoo meel kale adduunyo kale aanan u soconin kismaayo iyo baydhaba aanan arkaynin saddexdaasaa meesha joogta saddexdood abxaar waxay isku dayday inay isku darto wayna u caalaweysay taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa weeye waxaan u sheegaynaa in badan oo idinka idin ka mid ah gaalo way soo riixday annaguna wayna sugaynaa markaad dagaal soo qaadaan waxaa weeyaan annaguna dagaal baan diyaarayna lana waxaa la sheegay etoobiya inay dalka usoo xeedxeedanayso raggii unbaa kaaga soo horreeya gaaloo dhan inay soo diyaargaroobayso rag ba idinkaga soo horeeya insha allahu min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullaha calayh sidaa aad adduunya u jeceshihiin ayaan annaguna aakhare u jecelna inaan idinku shahiidno baraad ku jirtaana soo dega meel kastaad taagintiina soo dega imaara boqol sanbo hadday nagu qaadato awadkeena iyo kuwa hadda aan mari doonno waxaan ku dardaaranaynaa gaal in lala dagaalamo boqol san hadday qaadato jihaad baan wadaynaa siyaasadda afghanistan yani yani muddo dheer dagaalka oga socda qarniyaala ayaanu u qorshaynay qarniyaal inuu gaala maaragtay aan dagaalka kula jirno geeska africa biidn illahi tabaaraka watacaala
isla markaasna meelo badan laga dareemayo iminka kooxda doolow ku sugan ma sii fiirsanaysaan mise weerar toosa ayaad ku qaadaysaan annagu xaaliyan waxaan joognaa belaxa baan joognaa waxaanu joognaa luuq ayay joogaan mujaahidiintu waxa ay joogaan gobolka intiisa kale xuduudda dheer ee kenya xuduud beeneedda dheer ee kenya ay farfadhido ayaanu ciidamadiidu ay taageero ay joogaan ciddii weerar soo noqota soo qaadana dagaal baan la gelayn biidn illahi tabaaraka watacaala waxay tahay waxaa jira dad badan oo aan ku qanacsanayn kelimada jihaadka islamarkaana si kale u tarjinta ama beesha caalamka kuwa isku tilmaamay ay ka argagaxaan ama waxyaabo laga xumaada ay ku tilmaan marka ay maqlaan kelimada jihaadka sidoo kale waxaa jira culimaa usu si qaldan u tarjinta kelimada jihaadka marka baaqa inkee ayaad u jeedinaysaa beesha gaalada caalamka iyo culimaa usu ah sida xun u tarjuma jihaadka islamarkaana aan ogolayn
cid alle ciddii jihaadka ka naxaysa ha naxdo waxay hoosgelayaan ilaahay qowlkii tabaaraka wa tacaala turhibuuna bihi caduw allahi wa caduwak jihaad waxaan ku argagaxgelinaynaa gaaladan ku argagaxgelinaynaa waxaan ku argagaxgelinaynaa kuwa gaalada ka soo sokeeya ee luuqadda nala leh oo yani jis- jilmiga iyo yani midibka nala leh oo xagga nasabka nagala dhashay xagga diinkamaana waa lagaleynay intaa oo dhan ayaan ku argagaxgelinaynaa dagaalka ciddii jihaad diidan sooma wajaad ka soo horjeedaa waxaa lagu qancinaya xabadaa lagu qancinaya jihaad baa lagu qancinaya bes wax kaloo lagu qancinaya male biidn illah